الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قيام الرجل للرجل تعظيما baabu bayaani xukmi qiyaami rajuli wuxuu u baabaysan yahay bal caddayntii la caddaynayey shaksigu ama ninku kicitaankiisii u kacayay lirajuli nin kale tacdiiman weyneyn uu weyneynayo daraaddeed uguba kacayay taas bal xukumkeedu wuxuu yahay kolley abwaab dhowr ahayd oo xaggan qiyaamka kuwa tacalluqsanayd waa baabkii inoogu dambeeyey waxaana ku xigay baabkii uuba dhigtay karaahada ay karaaho tahay ruuxii inde waxa weeye uu isagoo fadhiyo korkiisa la taagnaado baabkaasi aynoo dambeeyey oo imika abwaabtii hore kaba dambeysay taa hore kana bal waa shaksigii qaadimkaa ee soo galay oo loo kaco tacdiim ahaan looguma kaco xukumkiisu muxuu yahay xadiidkaan arki doonaa biidn illaahi tacaala siduu kuba yimi ama lafdigiisa wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu waxadaanaa xajaajun qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa xabiib bnu shahiidi qaala samictu abaa mijlazin yqul ina mucaawiyata kharaja wacabdullaahi bnu caamiri wacabdullaahi bnu zubayri qucuudu bal sanadka markii hore wuxuu sheekhu kaba wariyey oo sheekhiisu uu yahay aadam ibnu abi iyaas oo shucbo ka warinaya haddana sanad labaad buu ku laabmay kolley oona meelihii ay xadu iman jirtay halkan oo dee si markay san oo kale iyagoon matnigii dhammayn sanadkii wax ka mida sheegaan sanad labaad ay doonayaan ama mid labaad iyo mid saddexaad iyo xaabay la yimaadeen meelaha tilmaamaysa taxwiil in sanadkii hore laga guuray laga wareego sanad kale loo wareegayo kolley kitaabka muslim way ku badan tahay aada buu usoo celceliyo kolbaa shan xa iyo lixa iyo ay isdabagalaan bukhaarina saxiixa waa isticmaalaa saa muslim wuu isticmaalay iyaanay isaga ugu badnaaninba waayo bukhaari abwaab kala duwan buu axaadiidtii ku kala kaxkaxeeyaa ama ku tafriiqiyaa muslim se qaaliban meel buu isugu soo ururiyaa xadiidka duruqdiisii saas bay xadu isaga ugu badan tahay marka halkan taas bay ahayd oo xadaanaa shucbato waxadaanaa xajaajun bukhaari baa leh oo xajaajna si ibnu minhaajna waataynu hore usoo maray sheekhyadiisaynu kala midiyo xataa casharadii inoogu dambeeyaba waa kuba sugnaa marka qaala xajaaj baa wuxuu yihi xadaanaa xamaadun xamaad dabadii waxaa ii taalla qaala ii taalla waxaana weeye kol haddii dee imaka shucbo iyo xamaad ay meeshii ku wada jiraan oo dariiqii horena aadam shucb uu ka warinaya dariiqa labaadna xajaaj xamaad buu kaba warinaya xamaad iyo shucbana way simayiin maanta xadiidkana way wada warinayaan maxalkeedu wuxuu ahaa qaalaa nusqooyinka qaarkoodna way dhacday qaalaa oo imika halkan qaalaa waxay yidhaaheen labadaasi labada tasniyadna waa shucbo iyo xamaad waxay yidhaaheen sanadkii halkan uu isugu imanayaaye xadaanaa xabiib bnu shahiidi qaala samictu abaa mijlazin xabiib bnu shahiid waa nin hiqoo mutqin oo siqaaru taabiciin ka mid ah axaadiidiisu yaanay badnaaninba ee laakiin waa nin itqaan badan sabti oo hiqoo siqaaru taabiciin oon filaya inaan hore usoo maray wuxuu xadiidka ka warinaya abaa mijlaz abaa mijlaz waxa weeye kolley isaguna waa nin taabiciyo taabici dhexo ah kunyadiisan buu aada mashhuur ugu yahay magaciisa se waxaa la yidhaahaa laaxiq ibnu xumayd laaxiq ibnu xumayd baa la yidhaahaa waa nin reer basra ah kunyadiisan loo yaqaano ama kuba shuhuroobay hiqo ah oo taabiciintii dhexe kuwoodii u roonroonaa kaba mida haddaba abaamujras baa muxuu yidhi yaquulu oo xabiib ibnu shahiid baa le waxaan maqlay abaamujras xaaluu ku qowlayo ina mucaawiyata mucaawiya kharaja uu baxay walxaal cabdullaahi bnu caamirin wa cabdullaahi bnu zubayri qucuudun iyadoo cabdullaahi bnu caamir iyo cabdullaahi bnu zubayr ay fadhiyaan macnaa mucaawiyaa soo baxay majlis buu ku soo baxay dadka joogay ay kaba mid ahaayeen cabdullaahi bnu caamir ibnu rabiica kitaabka waa inoogu horeeyey waana cahdigii rasuulka ilaahay dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calaa abihina saxaabi wan yahay iyo cabdullaahi bnu zubayr ayaa majliskan oo la arkaa dad kalena way la fadhiyeen way fadhiyeen fuqaabo bnu caamirin ina caamir baa kacay oo istaagay wuxuu u kacayaa mucaawiya waqtigaasna dee waaba isagaaba amiirkii mu'miniinta ama khaliifadii ahaa waqacado bnu zubayri ina zubayr laakiin waa iska fadhiyay oo muu kicin wa kaana waxaanu ahaa ibnu zubayr awsanahumaa labada nin ka marka la eego xagga deganaanta iyo rujxaanta ama raajaxnimada isagaa u badnaa awsanahumaa nusqooyinka qaarkood waa sida inooguba sugan nusqo ayaa waxaa dhacday arazanahumaa min arazaano waqaarka waa deganaanta iyo waqaarka iyo macnaha labada nin ee cabdullaahi bnu caamir iyo cabdullaahi bnu zubayr xagga mudnaanta iyo rasaanada iyo waqaarka waxaa u badnaa cabdullaahi bnu zubayr qaala mucaawiyatu deeta mucaawiya wuxuu yidhi xadiidkii mucaawiyaaba warinaya qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi man sarahu ruuxa uu farax geliyo ruuxa jecel ee isaga uu ka farxinayo an yamhula inay u kacaan lahu isaga isu taagaan weeye cibaadullaahi addoommihii ilaahay qiyaya yamhula bimacnaa waa yantasiba inay oogmaan oy istaagaan oo ay kacaan cibaadullaahi qiyaaman ay qaa'imiina xalayiin iyagoo kacayo oo istaagayo o isaga u kacayo taa jecel falyatabawa ha yeesho beytan aqal khabarkuna mee amarkuna bimacna alkhabar weeye ruuxaasi wuxuu yeeshay diyaarsaday aqal buu min annaari naar ka diyaarsaday weeye oo ha yeesho macnaa liyatakid waliyubawi' nafsahu weeye naftiisii ha u hagaajiyo ha yeesho aqal ha ka yeesho naar oo bimacnaa ruuxaasi aqal buu naartii ka yeeshay taas buu yidhi bal xadiidkan bukhaari waa kan adabkiisa inoogu soo saaray aladabu lmufrad kitaabkan in abu da-uud iyo tirmidi iyo axmed iyo aimo kalena way soo saareen sanadkiisuna waa sanadkaa saxiixa rijaashii saxiixuba ay ku wada sugan yihiin in yarna cibaaradan dee halkii xada aanu dee xa laba iman ee israaciyana waataan kusoo yar joogsanay oo bal xadiidku xadiida saxiixa weeye waxaana inoogu sugan ruuxu waa imaka dadkii qaa'imiintii lagama hadlin ee kacay waa ruuxii loo kacayay ruuxa isagu jecel doonaya dadku inay u kacaan wuxuu taa u doonayaa waaba isagoo dee isla weyni kibir waa meeshii jira isagoo isu arkaya dadkan inuu ka mudan yahu xaq ugu leeyahy inay isu taagaan baa jirta oo iyo markaas haddaba ruuxa isagu taa jecel ama arrinkaasi uu farax gelinayo inuu dee ruuxaasi la yimi dembi ku dhacay keenaya inuu naar galo taa haddaanu ka toobad keenin waa dii bal taas weeye oo waa wax ka waciidkan baa meesha yimi iyada taasi markaa waxay horta mid weyna tusaysaa xadiidku dee waana kan uu kuba yimi walow culimada qaarkood xadiidkan iyo xadiidkii horeynu soo maro saa ay caajimtu yeesha ha yeelin oo arrintu ahayd ruux fadhiyo korkiisa un la taagnaaday isagii waa fadhiya hareerihiisina waa la taagan yahay oo kale iyo kan ay iskuba fasireen laakiin dee laba siyaaq bay kala leeyihiin laakiin xadiidka ta inoogu sugani waxa weeye ruuxii isagu taa doonaya jeclaa waa jecel yahay haddii loo kici waayo waa ka xumaanaya bal waxaa dhici karta ruuxii inuuguba cadhoodo taas inuu dee arrinkaasi xaaraam yahay aanu bannaanayn waciidkanna dee uu u soo arooray kaa xaqiisa qortaaba weeye ama ruuxii isagu dee fadhiyey ee kacay axaadiid kala duwanoo horena waynu soo marro xaggaa kicitaanka kuba tacalluqsanaa oo bal amar kii inoogu dambeeyey xataa isagoo dee markii horena tarjamo kale u soo dhigtay shalay laakiin jaanib kale uu u daliishanayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh faatima markay u timaaday inuu kacay iyadna ay uga kacaysay oo kale waxaa inoo horeeyey xadiidkii sacd ibnu mucaad rasuulka ilahay yihi qumuu ilaa sayidikum bal taas walow la alfaada qaarkood faanziluuha ilaba socotay waxaa inoo horeeya xadiidkii kacb bnu maalik ee uu lahaa ee kiciddii dalxa uu kacayo iyadoo majliskii rasuulka ilaahay laba jooga iyo baltaasi jirtayoo waa taa abwaabo kala duwanna aynu soo maray bal markaayn kolley n dee intan u kala qaadayno kicitaankii waa waxyaalahan yari xaalaynaynay halkana imaka aynaan kuba raagahay dee kaldaan usuushiis iyo dabdigiisi aan ogaano mid weeyaane haddii kicitaanku yahay ninkii madaxba haba ahaadee waa fadhiya dee waxa weeyaan dad aan fadhiisan oo dee intaa uu fadhiyo taagan ayaa jira taasi waa tii xataa salaadii rasuulka ilaahay uu diiday walow xagga salaada dee imaamkii fadhiyey in lagu daba tukanayo bal xukunkeeda kaasi inuu weli uu jirayo inuu mansuuq yahay aan kaba soo hadalay ee salaadba kaba saaro ruuxii waa fadhiya dad baa hareerihiisii tuban dad baa taagan oo aan fadhiisanahaynba waa isaga daraaddii taasi waa ficilkaa iyada waa waxaan bannaanayn buu noqon wax madmuum uu noqon dee bal waxa weeyaan haddaan daruuro keentay oo ama waxa weeyaan dee say bacdigood halkan ama cadow iyo looga baqan iyo waxyaale iyo umuuro jiraiyo ay soo qaadeen baanay jirin bal taasi iyada waa ficilo waa laysu diido waa manhi kaasi waa mid arrinta labaad waxa weeye oo iyada tan haddii ruux dee ama safarka yimi ama dayfuu ruuxa uba yimi adigu bal maalan taas isagoo wuxuu uga jeedaa ikraam riyo aanay ahayn istusus iyo arrin kale ee ikraam iyo maamuus ay tahay oo kale kiciddaasna waa taa dee meelo dhowrana way nooguba soo aroorto bal taasna wax jaa-isa ayay noqonaysaa iyada tan aan haynana haddii shaksigu uu isagu jecel yahay uu doonayo in markaa uu soo galo loo kaco oo isagoo dee bal isla weyn kibir baa kuba sugan taasuu jecelyahay iyadana waa waciidkan oo shay bannaan ma aha oo wax bannaan ma noqonayso bal markaa ruux dayfa uu yahay markaa wax soo kordhay oo ruuxa uu tahniyadaynayaa sida arrintii kacbaynu kuba soo maray tacziyey waxyaalo caynkaasa ama waxbaa kuba yimi oo iyadii waa tacziyeynaya shar safar ama meel kaba yimi weeye oo uuba kacay oo kale umuuraha caynkaasna kolley waxyaalihii kala dunaa waa tii laguba xambaarayay oo bal taasna iyada jaa-is bay noqonayaan bal markaa waxa weeyaanuun ruuxii aan intaa midna ahaynee dee soo galay kiciddii loo kacayay oo kale isagii haddaan nidhi hadduu isagu jeclaaduu doonuu jecel yahay shaygan xaaraamta ayuu kuba dhacaya dadkii dee waxa weeye uun bal haddii kolkol baaba dhici karta iyadoy taa aan fiicnayn ay tahay dee waqtiyadan ama dadka dalamada ama jabaabirada ama barhkood oo kaleo ruuxii dhib ay kaba soo gaadhaysa haddaanu laba ima imano haddii mafsado iyo madaro la yskaga daafacaya ay jirto bal xaalad daruuray noqon ee marka aanay waxyaalahaasi jirin bal dee kiciddii kolley wax toosan ma noqonayso in umuurahan tafsiilkan garaynayna taas weeye imaam nawina raximah llahu tacaala sidaan soo sheegnay kolley waa masalo kitaabkiisana tibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aanna uu ku soo qaado adkaarkiisana waa ku soo qaadaa hadalka adkaarna wuxuu ahaa dee bal imaka tan ruuxii isagu taa doonaya ruux fadhiyo la dul taagan yahay uun marka aanay ahayne ruux qaadima oo loo kacay haddii uu fadiilo gaara leeyahay waa si isagu ka cabiro fadiilo cilmi fadiilo salaax sharaf kale madaxtinimo laakiin macasiyaanu kaba cabiray ruux ma aha dee kaa daalimkaa kaa faasiqee dhowrsoonnina ay laba socoto oo kale waalidnimo iyo ama raximnibaa jirta iyadoo dee xagga raximnimada da'na ay la jirto waa si isaga kaba cabirayo dee waa ruux weyna raximnimana ay kaba dhaxayso waa u yimi kicidda uu kacayaana aanay la reeyaan noqon ee ikraam ay tahay istasus iyo taa iyo icdaam eetaa ee waa luxuu leeyahy waa shay jaa-isa horta waa shay bannaan mustaxab xaalooyinka qaarkood way noqonaysaa ee haddii aan quyuuddaa la helinna waa taa aan toosnayn markaasaa wuxuu tilmaamaa jus gaara oo umuurahan uu kagaba hadlay oo isagu waxa weeyaan uriyey juskiisu waa madbuuce laakiin anigo kolley waxa weeyaan ma hayo waa madbacaysanya waa la madbaceeyey horena waa loo madbaceeyey malaa dibna waa loo madbaceeyey laakiin khulaasada juskiisaas xaafid ibnu xajar baa mujaladka koob iyo tobnaad baabkii quumuu ilaa sayidikum baabka uu tarjamada u dhigtay ayuu juska kusoo ururiyaa khulaasadiisa sababtuna waxa weeye nin ibnulxaaj la yidhaah qol aimada maalikiyada kaba mid ahaa saaxibulmadkhal ayaa kitaabkiisa madkhal buu isagu tatabucay ictiraad ahaan iyo bushi ahaan umuurihii kala dunaayee uu deliishaday markaas iyo uu sooba dhigtayna isaganu ictiraad dee malaa mid mid iyo intoodii badnayd bushin uu kuba keenay baa jirta xaafid ibnu xajarna hadalka imaam nawowi waa soo naqliya hadalkaas saaxib almadkhalla waa soo naqliyaa bal wixii ictiraad u suban iyo waxaan ictiraad u subanna kollay waa dhigta ee bal waxa weeyaanoo juska markaa khulaasadiisii waxaan kaba helaynaaba fatxulbaari iyo bal wixii laguma bushiyey halkaas umuuraha u deliishaday khaasatan ibnulxaaj oo kale xaafid ibnu xajar baa si fiican uba dhameeyey isagoo dee culimada kale aqwaashoodi iyo umuurana sooba naqlinayo bal waxaan leeyahy waa meel aad iin tilmaamayeen muhimku haddii ruuxii oo la fadhiyo la dul taagan yahay taasi waa sheegaa rasuulka ilaahay ku tiriyo xaalo cajaayib caajibtii haddii ruuxu uu isagu jecel yahay uu doonayo isaga fii xaqii xaaraamtaasay ku noqonaysaa laakiin kiciddii bal matalan hadday munaasaba jirto si aan soo sheegaynay shay jaa-is ay noqon kolkolna istixbaab baabay meelo qaarkood noqon markaanay umuurahaasi jirin ruux soo kacay uun soo galay in loo kaco oo kale bal isagu hadduu jecel yahay waa xukumkiiye laakiin dadkii waa tan meesha imanaysa waa tan ay culimaduna waana ta uu kala qaada ibnulqayim oo dee ruuxa isagu fadhiya loo kacayo kaa isagu jecel iyo may kan isagu soo galay un dee iyadoonay munaasabo kalena jirin ee kiciddii loo kacayay oo kaba dhiga waa kan almutanaasacu fiihi ah bal kala qaadka umuurka iyona kala qaadayna waa taan sooba dhiganay bal waxaan leenahay kolley dee waa arrin haddii aanu isagii ruuxan u bannaanayn iyadoo dee isagii waxa aan u bannaanayn in loogu kaalmeeyo xaggii dadkiina halkan bay karaahadu iyo inaanay toosnayn kaba imanaysaa kol haddaanay shaksigii waxanay u bannaanayn haddii haddana bal dadkii aynu labadii xukun kala qaadnan laakiin isaga kiciddan ay u kacayaan waa u kaalmayn loogu kaalmaynayo wixii uu doonaye uu jeclaayen isagana u bannaanayn waxaan u bannaanaynbo marka taasaa waxay keenaysaa in bal umuuraha awqaada layskaba ilaaliyo ay keenaysaa markay jaanibkaa kala tahay qisayada oroo dariifo culimmadu ay soo naqliyeen tarjamada caliy bnu ljacdi ay kuba soo naqliyeen waa nin muxadis oo kolley mucamarna ahaa qarnigii labaad raggiisiina ahaa laakiin qarnigii saddexaadna wax kaba soo gaadhay caliy bnu ljacdi kolley waana nibal matalan ninkaas ayaa waxa ay soo naqliyaan jawaahirtii waxaasna uu iibin jiray maamuun waqtigiisii way ahayd baqdaadna waa la joogay ayaa waxaa malaa loo yeedhay dadkii jawaahirta ama waxyaalaha noocaa jawharka iibinayay ayaa la keenay si daartii khilaafada la keenay si waxyaalo bal looga iibsado raggii waxaa ka mid ah ninkan muxadidka ah wixii waa la eeg eegay malaa waxyaale lays yidhi boqorkiina ama amiirkii mu'miniintuna waa joogaa ma'muuno ma'muun baa liamrin ma iyo xaajadiisii u baxay oo uu soo noqday markuu soo noqday bay dadkii wada kaceen waxaan caliy ibnuljacdi ahayn caliy ibnuljacdi mooye cid kale may kicin adigu il cadhaluu ku eegay oo arrintii waa dhibsadayba il cadhana wuu ku leegay haddana dadka dhexdoodii kulan gaar buu ula baxay oo yihi maxaa kuu diiday saa dadku ay yeeleen inaad yeesho maamuun baa odhanaya markaasaa wuxuu yihi ajla ajlaltu amiira almu'miniina lixadiidi na'huruhu can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm fi dalika anigu sidan waxaan u yeelayba waa amiir almu'miniin baan weyneynayey oo waxaan ku weyneynaya waa xadiid ee aan warinay oo jiro ujeedo dayna waciidkanaa jira isagii kala ruuxa taa jecel waa kan cadaab inuu gelayo ama cadaab mudanayo xadiidku kuba yimi amiirkii muminiinta intaa kaba weyno xadiidku muxuu yahay bu hi kale deen aqoon aada u sarraysa leh axaadiidiyo kayrkeedna waa ahaa ma'muun xadiidkanoo laakiin dariiq mursala uu kuba wariyay de waa kan inoo sugane mubaarak ibnu fadala can ilxasan ayuu soo naqliyey oo ah ruuxa jeclaada ee taas markaa markuu xadiidkii soo naqliyey ayaa muxuu yidhi meeshiina waxaa joogaan waa isagii dadkii kale reer baqdaad ee jawaharkay jawaahirta iibinaya boqorkiiba ama amiir almu'miniin baa loo doonayaa iyo taas kolley xoolo badan baa la iibsanayaa muxuu yihi markaa amiir almu'miniin laa yushtaraa ila min hada sheikh bal wama yataqi lah yajcal lahu makrajan maanaa ninkan mooya cid kale yaa waxba lagama iibsanayo dadki kale ohan jooga waa isaga un laga iibsaday lacag malaa soddon kun oo dinaar ahayd baa maalintii laga iibsaday oo taas ahayd weye markuu taa sheegay laa yushtaraa ila min hada sheikh qisadu waxay ku sugantay dee taraajimtiisaba taariikhu baqdad way kuma sugantay markuu cali ibnuljacdi tarjamaynaya malaa isagaan u asalaa qisooyinka ayagoo ka wada horreeyey siyaru calaa bnubala tarjamadiisa way kuma sugan tahay albani raximah llahu tacaala kitaabkiisan silsila saxiixa juska koobaad waa mar xadiidka naftiisa markuu qabanayo hadal dheer buu leeyo sharaxa iyo waxyaala iyo hadal dheer buu kuma leeye laakiin qisada waa soo arooriya waana juska koobaad baa leeyahay asilsila saxiixa xadiidka saddex boqol iyo toddobiyo konton weeye markaa qiso kale oo uu raaciyo albani uu kasoo naqliyo kitaabkan almujaalasa la yidhaha khaasatan malaa mukhtasar uu leeyahy muntaqa min almujaalasa oo nin kale oo isaguna culimadii kamida axmed ibn اlcadli la odranayay yaa mutawakil waa nin ka yar dambeeyo isaguna khulafadii reer bani cabaas ahaa kale oo meelihii dee dawladdii intii hore dawladdu waa intay xoog ahayd oo cahdigii koowaad maamuun iyo cahdigaa quwada lahaaye markii dambe dawladdu soo daciftayba oo cahdiyadii ay markaas isaga iyo ay ka bilaabantaybe bal mutawakil baa malaa dad baa loo yeedhay culimo ahaayo gurigiisi baa loogu yeedhay uu soo galay oo nin axmed ibn اlcadil la odhanayay baan kacin intii kale way kacday wasiirkiisiiyo cubaydullaahina waa la socdaa markaa mutawakilin akhaa khaaqaan baan ujeedaa markaasuu yihi hada sheiku laa yaraa baycatana waxaan u kici waayey dee baycada yadan inaan amiirkii muminiin taas baanu sheekani malaa qabin oonu qabinba oonu arkayn cubaydullaahi baa doonay u cudur daarooyo tu yihi maya amiir almu'miniin baycadaada waa arkayaaye baycadaada u arkayaaye laakiin fii basarihi su waa nin indha daranoo dee waanu ku arkayno markaa xaggaas ayaa uu ku sugan yahay axmed ibn cabdilli baa wuxuu yihi ya amiir almu'miniina laysa fii basari su amiirkii muminiinto ma indha dari araggaygu waa caadi walaakin nazahtuka min cadaab illaahi laakiin waxaan kaa dhowray cadaab ilaahay oo muxuu yidhi deetu yidhi maxay taasi tahay markaasuu xadiidkan soo qaaday xadiidkan uu soo qaaday ruuxa jeclaado maxaa isna mutawakil waana ninkii mixnadii khalqa alqur'aan meesha ka saaray buu ahaayee dhibtii iyo rafaadkii culimada taa kaba haysiya jaanibka iyo muctazilo saydaraynteed ninkii meesha ka saaray buu ahaa mutawakil iyadoo dee maamuun iyo muctasim iyo waatiqtaa isaga dambeeyeen muxuu sheegay dhinaciisii soo fadhiistay waa isagoo kuwa maamuusaya sheekhi buu halkiisii dadkii kale ma ag fadhiisan agtiisii buu soo fadhiisto bal waa daraa'if inaguma tacalluqsan xadiidkan iyo waxyaalahaasba inaguma tacalluqsan oo kolley taasi a'imadna ay soo naqliyaan dee xadiidkan sharaxiisa kumama soo waxaan leeyahay waa kutubta taraajimta iyo san walow markaan leenahay albani silsilada ayuu xadiidka isna kuba soo naqliya laakiin dee kutubta ka horreysay ayaa umuuru ay kuba sugan yihin baabu badi salaami wey salaamta bilowgeeda baabkiisii weeye kolley abwaab salaama ayaa isuka raaci doonta bal si ay kuba bilaabantay taxiyadan islaamku taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qala xadaثna cabdالرazaq qala aخbarana macmar can hamaami can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qala anahu qaal wuxuu yihi rasuulkii ilaahay khalaq allahu aadama ilaahay aadam buu abuuray kaley waxaa bayna qowseyn ii taala calىa suuratih صaxiixa way kuba sugan tahay halkan waxaad moodaa nusqooyinka inaanay kuba sugnayn halkaa ay kasoo naqliyeen waa suuradiisan uu leeyahay damiirka aadan baanu celina wax kaloo dee imaka inoo soo hore in meesha damiirkaan u celino xadiidka inooguma sugani ma jirto damiirkuna aqrab madkuur buu u noqdaa kale kalaamkii khalaq allahu aadama calaa suuratina dee kalaamkeedu baab kale waabay iska jirtaa damiirku halku u laamayaaye ima ay ima waxa weeye axaadiidii sifaadka mise waa wax kale halkan iyada waxaan u celina aadam suuradiisan ilaahay kuba abuuray arxaam muu soo marin waxyaala ma soo marin saas ayaa lagu abuuray inta saa dhoobadiyo wixii ilaahay inoo sheegu inoogaba warramay laguba abuuraa markii dambe nafta la geliyey waaba tano wadunuhu dheerarkiisuna situuna diraacan lixdan diraac buu dheerarkiisaa samadu ahaa waa lixdan diraac ayuu dheerarkiisu ahaaba uma qaala wuxuu yidhi ilaah baa ku odhanaya markii naftii la geliyey weeye ruuxdii la geliyey idhab tag oo fasallim salaam calaa ulaa'ika nafarun min almalaa'ikati juluusun kuwaa loo ishaarayaana waa koox malaa'igta ka mid ahaydoo fadhiday waa haddii aan dee wahum nafarun aan mubtada qadarano haddii aan iska jaranana oon ulaa'ikadii un kaba bedelanana waa nafarin kuwa dee hen min almalaa'ikati juluusin bay noqon fastamic dhegayso maa yujiibuunaka markaad salaamto waxay kugu jawaabayaan way dhacday duruqda qaarkood xadiidka yuxayuunaka waxay kugu salaamayaan fa innahaa waxa ay kugu jawaabayaan taxiyatuka adiga salaamtaada weeye wa taxiyatu duriyatika dee waa dadkii muslimiinta ay duriyadaaduna salaamtooda u jidaysan weeye dee ama ha ka tageen oo wax kale ha ku bedesheen ama ha laba yimaadeenbe fa qaala aadam baa u tegey qoladii malaa'igta ahayd ee fadhiday meesha oo wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum faqaaluu waxay yidhaaheen assalaamu calayka waraxmat ullaahi oo haddii aan calaykada la dambaysiyo assalaamu calayka jawaab way noqonaysaa lama oo jawaab way noqonaysaa wacalaykum assalaamna dee waa sidii badnayd ee haddii la yidhaaho imika assalaamu calayka uu lagu celiyo ama assalaamu calaykum jawaab way noqonaysaa ruuxuna jawaabtii uu laba yimi lama masalay soo qaadaan hadduu ruuxu marka horeba kuba bilaabo wacalaykum assalaam miyay salaamtii noqon mise ma noqonayso aimada qaarkoodna ay ka dhigeen inaanu ruuxaasi radin mudan ahayn oo salaamtii aanay ahayn kuwa qaarkoodna ay leeyihiin un meesha waxa weeyaan meya xataa taa nafteeda jawaabtii waa lagu mudanayaan fazaaduhu waxay ziyaadiyeen isagay ku diiriyeen intiisii waraxmat ullaahi eeg waatan ee ruuxii assalaamu calaykum haddii la yidhaaho walow way u bannaan tahay wacalaykum assalaam keliyo intii ido jawaabtiina ay ugu xasilaysa waajibkiina uu kagaba dhacayo haddana sii fiicnayd waa in wax lagu daro oo faxayo biaxsana minha aw ruduuha ilahay ohi mid taas wax tii kaba fiican iyada ruuxii ugu jawaaba oo kuba salaama amase iyadii un celiya imaka waa waxbay ku dareen oo fazaaduhu waraxmat ullahi fakulu man yadkhulu ljannata jannada ruuxa gelaya dhammaantee ama shaksi kastoo janno gelaya calaa suurati nebi aadam suuradiisiibuu kuba sugnaaday waa xagga dhararkaas iyo ballaarhkiis iyo intii quruxdii falam yazal kamay suulin yanqusu inay nuqsaamaan alkhalqu khalqigu nebi aadam laga bilaabo xata alaana ilaa waqtigii dee rasuulka ilaahi xadiidkaa sheegaya oo macnaa ujeedadu haddii nebi aadam lixdan diraac ahaa ee dadkiisi uu isaga kaba beermayna may ahayn dad gaagaaban oo isaga aada ugaba gaagaaban oo taase way isagu bay leekaayeen weeyaan oo dhararku taas buu intii hore ahaa waa lasoo yaraanayey lasoo yaraanayey jiilba jiilka ka dambeeyuu kasoo gaabanayay ilaa dee xaddu ay soo gaadho waqtigaa rasuulka ilaahi xadiidkan sheegayey halkii laba joogay oo bal maalan dee dadku saasay ahaayeen oo dadkii kaba dambeeya xataa kuwa camaaliqada ayaa idhaahaan ee waaweynaa ama qoomkii caadiyo ee dherarkoodu ha dheerdheeraadeen quwana haba lahaadeen ee dherarkaa nebi aadamu ka gaaban ama kaa aan ka dheerayn unbay ahaayeen iyadu taasna intii intii ka dambaysana waa taa ama ninkan ay sheegaan ay cuj ama ibnu cunuq ay yidhaahaan ay kabay sheegaan ay yidhaahaan badda intuu badda gacantiisa kagala soo baxa kalunbu haddana cadcadda ku duban jiray oo kale iyo duufaankii bergii nebi nuux muu gaadhin bay quraantiis iyo inahan ma dhaafin waa kaadibun iyo waxyaala aan jirin oo yidhaahaan nebi muuse oo yidhaahaan dherarkiisaa tobanaha ushiisuna toban diraac bay ahayd me iyaduna tobanna sare ayuu u boodayba haddana ushiise wuxuu gaadhsiiyey isagaa dilay bay yidhaaheen halkaa quraanta ayuu kaga dhuftay markuu intaas waxyaalahaasi kalley waan waxba ma jiraan weeye oo dee maaha khalqi saasi ma jirin cid duufaankii ka badbaadoon dadkii mu'miniinta aydna ma jirin oo yidhaaheen duufaankiibuu kaga badbaaday ilaa waktigaasuu jiray kale suyuudina raximah llahu tacaala risaaluu leeyahay yaanay weynaanin laba safxo ayaanay kaba badnaanin ama yaanay gaadhinba waa risaalo ee gaar oo isaga kagaba hadlo ku dhex jirta kitaabkiisana alxaawil lfataawa falamya markaa khalqigu intaa intii ka dambeysay waa yaraanayun bal markaa maxaa inooguma sugan bad-a salaam salaamta bilowgeediiyo si ay kuma bilaabantayoo dee waa nebi aadam iyo waxa weeyaan waktigaas bay bilaabantay iyo dee malaa'igta jawaabtoodii baabu ifshaai salaami salaamta faafinteeda baabkeedii weeye oo faafintii salaamta la faafinayey ayo de waa iyadna waa iyadood salaamto ruux kastoo muslimood la kulanto mid aad garanaysa mid aad garanaynba taas baa ifshaau salaam ay noqonaysaa bal taas faafinteedii laba faafinayey iyo fadliga taasi ay leedahay ayuu baabkeedii yahay xadaثna msdd qal xadaثna cabdالwaaxid can qinan bn cabdالlahi الnahmiyi kolley sanadku isagoo sidana iyadoo waqti aan dheereen waynu soo maray qinaankaniye can cabdالرaحman bn cawsajata can اlbaraaءi can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaala afshuu faafiya asalaama salaamta faafiya oo salaamtii ha ku koobina garasho ee ciddii muslimiin ee laba kulanta amba asalaamu calaykum waana salaamtii sharciga ahayd maaha bariidooyinkan kaliya waxyaalahan kale ee bedelay ee asalaamu calaykum dhaha waraxmat ullah oo saa faafiya taslamu weydun badbaadi oo dee say noo soo socoto horena aynuu soo marnay salaamtan waxyaalaha fawaa'ideeda waxaa kaa mida waa wixii la iskuba jeclaanayey oo cadaawadii iyo caloolxumadii la isu hayiyey bay suulinaysaa waa la isku jeclaanayaa isjeclaanshuna waa wixii iimaanku ku taam noqonayey iimaanku hadduu hagaagan uu taam noqdona waa wixii janno lagu gelaya sida xadiidka inoo dambeeyaba inooguba iman marka sharkii iyo isgoyntii iyo waxyaalahaas xataa labadii shaksiye isu cadhaysnaa ee hajrigii muxaramkaa kuma sugnaa haddii ay markay kulmaan isa salaamaan hajrigii xaaraamta ahaa way ka baxayaan oo salaamtaasay kagaba baxayaan تسلم حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا بن أبي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم horta sanadka cid cusub inooguma jirtee laakiin sheekhu wuxuu yihi xadaثna mحamed بn cubaydالlahi qaala xadaثna بn abi xaazim waana tii markii dhaweyda xadiidku inooguma bilaabnay ee baabkaan kusoo bila ama casharka kusoo bilownay usluub ku dhow baan soo maray marka alqacnabiyu alqacnabiyu ibn abi xaasim kuma cadfana oo maaha macnuu maxamed ibn cubaydullaahi baa noo waramay waxa isagiina ay yidhaaheen marka uu yihi xadaثana bn abi xaasim alqacnabiyu ee qacnabi waa sheekha bukhaari san maxamed ibn cubaydllaahiba sheekhiisa uu yahay marka alqacnabiyu maxamed buu ku cadfan yahay oo xadaثna maxamed ibn cubaydillaahi qaala xadaثna bn abi xaazimin wlqacnabiyu waxadaثna alqacnabiyu dheh qacnabina waa noo waramayo maxamed iyo markaa qacnabi baa u wada warramay qacnabi waa imaamkii cabdاllahi bn maslamata iyuu ka warramaya qacnabi can cabdilcaziiz cabdilcaziizkuna waa ibn abi xaazimkii un horeynu kitaabka ugu soo maray in abi xaazim cabdilcaziiz baa la yidhaha aabihiina waa salamat bnu dinaar haddaba in qacnabi iyo moxamed baa ibn abi xaazim xadiidkii ka wada warinaya ibn abi xaazim magaciisu waa cabdilcaziiz isaguna iyuu ka warinaya can ilcalaa bni cabdiraxmaan ibn yacquub aljuhaniya can abihi can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala laa tadkhuluu ma gelaysaan aljannata jannada xataa tu'minuu ilaa aa iimaan laydinka helo walaa tu'minuu ma rumaynaysaan oo iimaankiinuna ma hagaagayo ma taam noqonayo xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan rasuulka ilaahay taas buu yidhi oo horta ruuxaan mu'min ahayni janno ma gelayo waa sax iimaankuna ma hagaagayo ilaa ay dadka muslimiinta isjeclaadaan oo hadday isnacab yihiin oo isgoynayaan oo isu cadhaysayiin dee waa iimaankoodii baa dhaawac ku sugan yahay ilaa ay isjeclaadaanna iimaankoodii uma taam noqonayo bal laadaasi hore iyo laada dambaba naafiye weeye laadu markay naafiye tahayna ficilka mudaaric dee waa imagaxa weeyaan ma nasbiso oo imaka halkan mana jasmiso ama dee ma jasmiso saa daraaddeed inay ficilka mudaaric marka naasib galo ama jaasim galo afcaalu khamsana yahay baa nuuntiisu ay dhici jirtay imaka halkan nuuntii ma joogto laa tadkhulu waxay keenaysay dee qaacidadu keenaysay in la yidhaha laa tadkhuluuna iyo walaa tu'minuuna ayay qaacidadii naxwada ayd keenaysay halkana nuuntii waa la gooyey ee kollay waxa ay tahay uun maha halkanune axaadiid kale way timi carab kalaamkeedana waa kuba yimi ee iyadoo nuuntii la gooyo ligayri naasibin walaa jaazim iyadoo naasib jirin jaazibna jirin nuunta la gooyaa waa luqo jirtay iyaduba bal taaba weeyaan oo xadiidka tiibaa inoogu sugan naasib iyo jaazim la-aan oo nuuntii rafcadu dhacday ay go-day inay hadday maanta laadani naahiye tahay sax bay ahaan layd laadi naahiye maahe alaa adulkumataba marka ma idin tusaa calaamaa taxaabuna bihi waxaa iskuma jeclaanaysaan qaaluu balaa yaa rasuul allahi haa bay idhahan rasuulkii ilaahayow oo waxaa iskuma jeclaanaysaan oo dee waxa weeyaan markaa iimaankiinina ku hagaagayo jannadiina markaa ku gelaysaan qaaluu balaa yaa rasuul allahi qaala afshu salaama baynakum wamacnaa salaamtan laysa salaamaya waa min akbari alasbaab alatii tajribu lmuwadda asbaabta kalgacaylka iyo jacaylka keenta xumaantii iyo isnacbaanshii iyo waxaas kaba saarta oo ka fogeysa dadka ayay kaba mid tahay ama kuwa ugu ahamsan dee waarnoo laba ruuxoo isa u cadhoonaya waabay kala jeedsadaan bal kolkol baa dariiqii ugaba baydhaaba dhabarka laysu duwaa kuwanisa salaamaya taasi ma jirto hataa hadday markii hore ahaayeen salaamtani waxay keenaysaa cadaawadii inay fudaydiso ama meeshii ay kaba saarto oo wixii lagu gaadhayay maxabada iyaduna sababu noqonaysa janno in laba galo taabo xadiidka markaa fadligii dee ifshaa salaam iyo dee adkeyn layskuba adkeynaya way nooguba sugantay axaadiista qaarkood aan marayna kollay barhkood hore ayaynu usoo marmarnay sanado kaleba barhkood haba lahaadeen xadaثna mحamed بن سlاm qal xadaثna mحamed بن fضayl بn غaزوان عan caضاء بn الصaab عan abيه عan cabdاللahi بn cmri dadka horeynu usoo maray caضا بn صaabna dadkii اkhtilاadku inu ku yimi waynu soo maray mحamed بn fضayl o baعd ااkhtilاad dadkii kaba wariyay lakiin xadiidku dee isaga un ma xadiiث abu hurayra iyo dad kaleba waa kuba yimi drq kaleu leeyahay marka xadiidku waa inoo sugan yahay oo waa inoo صaxiix in kastaba xaaladaasi ha jirteen عن cبد الله بن cمر qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اعbd الرحمن إله الرحمن caabuda وأطcموu quudiya الطعاaم waa dadkaa baahan cuntadiina dee siiya oo quudiya وأfshuu faafiya السلاaمa سلاamta oo cidii aad la kulantaan ee mسlimiinaba سلاama تdkلوu waynu geli aljinaana waa haddaa umuuraha yeeshaan ilaahay a caabudaan dee cibaadada raxmaanna waa wax kastoo ilaahay subxaana watacaala ka raali yahay oo loogu dhawaado isagoo qowl iyo ficliba cibaaduu noqonaya ilaahay caabuda salaadii soomkii sadaqadii acmaashii kale khayrkahayd ee badnayd waa wax kastoo dee ilaahay loogu dhawaado oo isagu ka raali yahay oo qowl iyo ficilba waa cibaadee rabbigiin caabuda waadcimu dacaam waafshu salaama maxalu shaahidku afshu salaama tadkhulu janata jannada ayaynu geli tadkhulu jinaana jannooyinkaynu geli baabu man badaa bاsalaami bal baabu fadli man badaa bisalaami wey wuxuu u baabaysan yahay fadliga uu leeyahay ruuxa isagu dadka kale kala horeeya salaamtii isaga ku bilaabaya fadligiisii xadaثna abu nucaymin can saciid bni cubaydin waa daya bn hudayr waa nin hiqoo saadisa can bushayr bni yasaarin horeynu usoo maray kolley waanan soo sheegaan filaya bushayr ee bashiir baa badan ee bushayr isaga iyo ninka labaadee bal kutubta inooguba sugan khaasatan labada saxiix ama muqadimada muslim midkood ha kuba sugnaadee markaa bushayr baa la odhanayaa bashiir maaha xarakadu dee haddaana idin xarakaysnayna si aan loo qaldamin ishaaradiina dhigto can bushayr ibni yasaarin qaala wuxuu yihi bushayr ibnu yasaar waa nin ansaaroo taabiciye maa kaana ma ahayn axadun axad yebda-u mid bilaabo oo kala horeeyo ayuu abduru ama uga dheereeyo weye macnaa yasbiq weye ugala degdega ibna cumara bisalaam oo ibna cumar kolkol buu bixi jiray suuquu tegi jiray waxaan uu suuqa u tegayaana waa dadkaa inuu salaamo un wax kale oo ma ahayn wax kamuu soo iibsanayn hawl kale ma lahayn ma fadhiisanayn meelaha lagu sheekaystee wuxuu marayaa dhulkaas waa su assalaamu calaykum dadka u yidhaaha un fadligan iyo ciba ajrigan uu kasbado markaa ruuxna kale muu horreyn jirin isagaa markuu ruuxa uu la kulmaba isagaa u degdegi jiray waayo walow dee salaamta qaaditaankeedu sunayey ruuxii jawaabayeyna uu bal matalan waajib ay kuba tahay oo ajrigii uu yeelanayo walow la yidhaha ajrigaa sunnaha ayaa ka fadli badan maanta ajrigan waajibka waayo isagaa sabab u ahaa haddana labada shaksiya kulmaya kooda si ilaah sii mudan ama sii fadliga badan ba ah kan salaamta bilaabayo waa si uu taa u helo waana inoo dambaysaa aw yabdur bnu cumara bisalaami waa aharkaasi ahar labaadna waa kanoo xadaثnii mحamed بن سلاam qaal akhbarana mkhlad بن يزيid qaal akhbarana بن jurayji qaal akhbaranii abu الزubayr anahu samica jaabirا yaqul wuxuu maqlay jaabir بn cabdالlaahi oo leh ku qowlaya maxaalu ku qowlayo yusalimu wuu salaamayaa alraakibu kii wax fuushanaa cala lmaashi kii socday walmaashi kii socdayna cala alqaacidi kii fadhiyey ayuu salaamaya macnaa waa adabkii oo labadii muslim labadii ruux ee muslimka ay kulmi horta way isa salaamayaan keebaa ku horeynaya sunuu muxuu yahay haddii ruux wax fuushan ama farasa fuushanaado ama raaxilo ha fuushanaado ama gaadhibo ha fuushanaade ruux lugeynaya ay iska hor yimaadaan kan dhici karto dee mudnaan buu kan kaba leeyahay si aanu isula weynaanoo tawaaducna meesha u yimaado ka wax fuushani ha bilaabo kaas bay tahay inuu ku horeeyo kii maashigaa salaamo haddii ruux fadhiyey ruuxna uu socdayna dee kolleyba kaa socda ayaa salaamtii ku bilaabayo ruuxii fadhiyey waxaa isaga ah sunuuna yahay inuu salaamo kan soconaya oo kan maashigii taasi waa mid walmaashiyaani labadii laakiin soconaya labadaba way lugeynayaan way iska hor yimaadeen midkood wax ma fuushana midkood ma fadhiyo in waxaana jirta dee axaadiid baababa inoo dambaysa haddii la kala tiro badan yahayna cadadka yar baa isagu ku horeynayo cadadka badan haddii ruux weyn iyo ruux yar ay kulmaanna ka yar bay tahay inuu ku bilaabo isagoo kii weynaa xurmaynaya salaamtii ee labadii wada markaa lugeynaya labadooduba ee wax aan nidhaahno kaasaa imaka meeshii ama rukuuba ama mashiyaho sunuu jaanibkees buu jiraa inuu bilaabo aanay jirin ayuhumaa kooda yabda-u bisalaami kolba kooda salaamta isagoo ku horeeya fa huwa afdalu inay khayrkanna waa u degdegay ruuxii kalena khayrkiibuu kaba qeybgeliyo waa kan jawaabtii isaga ka soo saaray markaa ka fadliga badan kolba waa kii salaamta kuba horeeya ibnu cumarna kolley waa ti uu yeeli jiray xadiidku kolley imaka halkan mawquuf ahaan buu inooguba yimi waa ahar mawquufa laakiin waana inoo dambeeyaa dee isagoo marfuuc oo saxiixa na waa jiraayo bal saxiixa inooguba sugan xadiidku marka asalkiisu waa marfuuc halkan mawquufa kuba ahaado xadaثna ismaaعiilu qaal xadaثanii akhay can sulaymana can cabdالرaحman bn cabdالlahi bn abi catiiqin can anas can naaficin ana bna cmar akhbarahu ismaaciilku waa ismaaciil ibn abi ways oo marar kala duwan aynu soo maray sheekha bukhaari ee halkan kuba sugan kolley magaciisa oo dhan dee taasuu ku suurooba ismaaciil ibn abi uweyse ismaaciil ibn cabdillaahi ibn cabdillaahi laba cabdillaahi baa israaca ibn uweys weeyo uweysku markaa awowga labaad baabu noqonaya bal markaas ismaaciil ibn abi uweys qaala xadathanii akhi waa nin ay imaam malik qaraabo ahaayeen imaam malikna abti u ahaayo imaam malik walaashii baa dhashay ismaaciilke walaalkii baa ii warramay waa nin isaga walaalkiia ka daba ka horeeya xagga marka la eego hiqanimadana ugaba sii xoog badan abubakrin buu isna kunyadiisaas ibnu abi uweys buu ku shuuroobay abubakr ibnu abi uweys magaciisa cabdulxamiid baa la yidhaha marka cabdulxamiid ibn cabdillahi ibn cabdillahi ibn uweys buu noqonayaa bal taasba weeye can sulaymaan sulaymaankan waa ninkaan maro kala duwan soo marray sulaymaan ibnu bilaal can cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni abi catiiqin abu catiiqani awowgiisa eeg eeg waa cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibni abi catiiqin abu catiiqaas waxaa la yidhaha moxamed ibni cabdiraxmaan waana moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi bakrin asidiiq weeye marka waa qoyskii abaalo abi bakrin cabdullaahi ibni cabdiraxmaan ibni moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi bakrin asidiiq ayuu noqonaya xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa maqbulu min asaabica bukhaari iyo sunanta nasaa-i buu kuba sugan yahay ama nasaa-i baa wax ka wariyey laaka camal yowma waleyla ibnu xibbaanna hiqaadkiisu kuba sheegay waxaana mizi uu inoo faa'iideeyaa inuu kitaabkeenan xadiidkan ku leeyay ama bukhaari fi ladab xadiidkan kaba wariyey macnaa xadiid labaad aana ugu sugnayn can naaficin ana bna cumar akhbarahu ana algara agar wa huwa rajulu min musaynata agarkani waa nin reer musayne ah wa kaanat lahu suxbatun suxbaana usugnaatay maca nabiyi sala allahu alayh wasalam kaanat lahu macnaa ibna cumar baa qisu inoo soo noqonaya wuxuu ninkaa agar la yidhaaho saxaabi ah reer musaynaa agar lmusani ayaa kaanat lahu waxaa u sugnayd awsuqun min tamrin waa awsuq timira ayaa calaa rajulin awsuq waa jamcu wasqin wasqigna asalka hore alximlu ama waxaan la qaado aw inuu qaado waa ta laydha awrar culimadeenuba taasay kuba laqbayn jireen waa lixdan saac ayuu wasqigu noqdaayo intan aan sakaatulfidriga u bixinno ah lixdan jeed weeye saacaas lixdan saac buu wasqigu yahay haddaba awsuq waa jamcu qile eh imaka halkan afcul waa midho wasqiyaalah ama waxoogaa dee awsuq ah oo min tamrin timira u sugnaatay calaa rajuli min bani camr bni cawf nin ansaara oo aws oo reer bani camr bni cawfa ayuu ku lahaa uu ku lahaa weeye awsuq dee uu amaahiyey ama intuu kaba iibsaday dee salaam ahaan uga iibsaday weli aanu markaasiin oo kale bal nin baa awsuq uu ku lahaa reer bani camr bni cawfa ikhtalafa ilayhi maraara marar buu ku noqnoqdo ninkii dee isagoo doonaya awsuqdiisii ayuu marar ku noqnoqday kamuu helin markaasaa qaala wuxuu yihi faji'tu ila nabiyi salى اllahu alayه wasalam akr baa odhanaya rasuulka ilaahi baan u imi faarsala wuu diray maci aniga macayga wuxuu diray ababakrin aلصidiiqa ababakr buu raaciyay buu yihi bal nin saasaa jiro bal dee si uula hadlo qaala wuxuu ihi akr baa odhanaya ibnu cumar baana kaba warinaya fakulu man shaksi kastoo laqiina aan la kulanno cid alla ciddii aan inta aan kuba sii soconay halkiisii iyo guryahoodii aan nala kulannaba sallamuu calayna iyagaa nagaga horreynayo wayna salaamayeen faqaala abubakrin baa wuxuu yihi alaa tara naasa dadka miyaanan arkahayn yabda-uunaka iyagoo kugu bilaabaya oo bisalaami salaamti kaala horeynaya oo fa yakunu markaa uu sugnaanayo lahum lajr ee ajrigii iyagaa leh wakhayruhum aladii yabda-u bisalaam horeynu kitaabka ugula soo maray imikana waa tan aan hayno fahuwa afdalu ayuhumaa yabda-u bisalaam fahuwa afdalu haddaba miyaanad arkahayne dadkii ay salaamtii kaala horeynayaan oo iyaga ajrigii salaamtan iyo bilowgeedu uu iyagii uba sugnaaday ibda-hum bisalaam adigu yaa nagaala horeyne si aad ajriga u qaadato ka fadliga badan weeye dadkaa kulmaya kii salaamta ku horreynayaye adigu salaamtii dee sunnahan bilowga iyo jawaabtan faradkaana sunnaha ka fadli badan baa la imaka halkan kaba fadli badan faradkan jawaabta ahe ibda-hum bisalaam yakun laka lajr ajrigii bidaayada ayaa kuu sugnaan yuxadiu hada bnu uma ibnu cumara can nafsihi xadiidkan haddaba ibnu cumar waa warramayay ama arrinkan can nafsi bal intan kolley waxa weeyaan waaba tan xadiidkan duruqda qaarkoodna lamay socon saaxibu fadlillaahi samadna ama shaarixuna wuxuu kaba dhigaa ibda-um bisalaam yakun laka alajr inay kalaam ibnu cumar tahay oo xadiidkiina la raaciyey ama mudraj ay kuba tahay oo taas baa markaa macnaheedu ay tahay ibda-um bisalaam yakun laka lajr yuxadiu hada waa intan dambe ibda-um bisalaam iyo waxaa ka dambeeya waa warramayo ibnu cumar can nafsi waa kalaam ibnu cumar lahaayo hadalkii aqar uu kaba soo naqliyay hadalkii abibakar aan ahayn isagu kalaam uu leeyay adigu kuba bilow waana tii aynu soo marro waa arrintii ku xambaartayba inuu markaa uu baxo dadka uu salaamayo salaamta isaga kala horreeye haaliban aan lagala horreyn jirinba markaa salaamta ku bilow ajriba adiga ku sugnaado waa hadal uu xaggiisa kaba yidhi bay markaa macnuu noqon xadaثna cabdاللahi بن يوسف الqacnabiي qal aخbarana malik عan iبn shihaabi can caضاء بn يزيد can abi أyuba ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaal anhu qaal xadiidkan laba gooro horeynu soo maray iyagoo labadaa goor halkaa hore iskuba dhowaa berhkood dee sanadka iyadoo de waxa weeyaan dariiq layth yahay iyo iyadoo dariiqan maaliku yahay lakiin cabdالlahi بn yuusuf iyo qacnabi aanay ahayn ciddii uu kaba wariyey saasaynu kuba soo maray iyadoo cabdالlahi بn salix lays uu kaba warinayo waa xadiid aynu laba goor soo aragnay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa yaxilu ma banaano oo liimri'in shaksi muslimin muslima an yahjura inuu ka hijroodo macnaa cadho iyo caloolxumo uu kaga maqnaado akhaahu walaalkii waxba isku qabteen waa arrin adduunyo arrin diineed ma aha saasay isugu cadhoodeen maalin iyo laba iyo saddex cisho intay cadhadu furfurmayso ee ruux bal dib isugu noqonayo waa loo baneeyey laakiin wixii ka badan inuu kusii nagaado un cadaawad iyo caloolxumadii wuxuu banaan maa fowqa halaatin seebaa hajrigu noqonaya iyo kale hijroodku waa suurayn hajrigu siduu dhacayo fayaltaqiyaani way kulmayaan fayucuridu haadaa kanaa jeedsan oo markaa isku soo baxaan bay kala weji dadbayaan kanaa jeedsanayo wayucuridu haada wakhayruhumaa laakiin labadoodaas xaaladoodu ay taa ahayd isu calool xumaa kooda u khayrka badani aladii yabda-u bisalaam haddii midkood markaa isku soo baxaan aanay kala jeedsan ee midkood assalaamu calaykum waraxmat ullaahi yidhaaho horta hajrigii waa ka baxay isaga xaggiisa dembigii waa kaba dhacay dembigii uu ku jiray uu ka dhex baxay kii kale hadduu ka qaadana way wadaagsanayaan haddii kalena dee kaasa hajrigii baaqi kuba ah ee kolba kooda ku horeeya ee macnaa wixii meesha dhex maray meeshii kaba saariyo cadaawadii taas baa khayr badan wakhayruhum aladii yabda-u bisalaam baabu fadli salaami salaamta fadligeedii ayuu baabkeedii macnaa waa salaamtani maaha un dee isa sala faa'iidada weyn waa taan soo aragnay arrinkana assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nooc dikri bay noqonaysaa iyo cibaado ajrina bay leedahay bal haddaba fadligeedii xadaثna cabdالعaزيiز بن cabdاللahi qala xadaثna mحamed بن jacfr بn abi kaثيiri can yacquuba bni زayd الtaymiyi yacquub bn zayd ibn طalxa ayaa la yidha waa nin reer tayma abubakr iyo reerkoodii abu yuسuf almadani madiinana qaadi kaba noqday abu zurca iyo nasaa-iyana ay tawhiiqiyaan iyo ibnu xibaan iyo kolley atbaacu taabimee taabiciintii raggii ugu dambeeyeyna ahaaba can saciidin almaqburiya can abi hurayrata ana rajula nin baa mara maray calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walxaal wa rasuulka ilaahay fii majlisin majlis uu joogo faqaala wuxuu ihi assalaamu calaykum eeg nin baa soo maray rasuulka ilaahay waa fadhiya ee ruuxan qaadimkaa ama socda ayaa dadkii fadhiyeyna salaamta isagu dee ay tahay inuu kaga horeeyo isagu ku bilaabo assalaamu calaykum macnaa waa salaam waa nabadgelyo korkiina haba ahto ama se assalaam haddaan idhahna waa magac ilaahay dee kale laqwadii way isbedelaysaa baabbaana macnaha inooguma soo socda assalaamu calaykum faqaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi dee uu ka qaaday salaamtii cashru xasanaatin ninkan toban xasan uu leeyahy waa shay khayr o laba yimi o bilaabay marka waa dee ruuxa xasane la yimaada waa xasanay toban baa loo gaadhsiiyaa taa wey famara rajulu aakharu nin kalaa soo maro faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi waraxmat ullahi buu ziyaadiyey oo uu kordhiyey dee assalaamu calaykum hadday xasano ay tana xasano labaad baa korodhaye faqaala rasuulka ilaahay wuxu uhi cishruuna xasanatan waa labaatan xasana intaas famara rajulun aakharu nin saddexaad baa soo marayoo faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wabarakaatuhu buu kordhiyey faqaala halaaثuuna xasana waxa weeye soddon xasanaa rasuulka ilaahay macnaa waa fadliga ay salaamtu leedahay salaamtan cadaawadii lagaga baxayo ee layskuma jeclaanayo taas oo kale shicaarka islaamkaba ah islaamka khisaashiisana waxaa uguma mudan ah ajrina waa lagaaga qorayaa bal haddii dee toban iyo labaatan iyo soddonba noqon kara kolba intaad gaadhsiisa adugu ama wa barakaatuhu ma la dhaafin karaa taas iyada weli axaadiisu way badantaan leeyahay kitaabu salaam waa yar dheeraanaya faqaama rajulu nin baa kacay min almajlisi arrinku saasuu ahaa markaa nin baa majliskii la fadhiyey kaba kacay rasuulka ilaahay fadhiyey walam yusallim markii laakiin uu sii baxayay cilmuu salaamin ee markii hore kolley salaam ama haddaan isaga looguma imani laakiin markii dambe u iska kacay un faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ma awshaka maa nasiya saaxibukum ma awshaka maadi waa tii litacajubka ahayd dee laqadii culimadeedna cibaaradoodii walow cibaarada ad moodo markaa tacajub inay ka yar baydhayso istifhaam oo kale ay noqonayso laakiin waa sidii dee ay iskaga daba tegeen culimadeenu laqba ahaan iyo af soomaaliyaana ma oo shaka maxaa ka deg deg badan maa nasiya waa inta uu iloobay saaxiibkum ama saaxiibkiina ilowgiis macnaa waxa weeyaan waa tacajubo alla dhaqso badana bal haddaan ka baydha wataa ma nasiya waa ilowgan saaxiibukum ama inta uu iloobayo saaxiibkiina oo macnaha ninkan saaxiibkiinaha waa tan aan sheegayay salaamtan laysa salaamay ajriga ay leedahay toban xasan oo labaatan xasan isagii uu kacay un ee waxaa laga yaabaa ina jahli baa kaba hayayoo salaamtu in marka lasoo gelayo inay tahay marka la kala tegayay inaan salaam loo baahnayn ama aanay jidaysan inuu taa uhaysayna way dhacaysaaye dhaqso badana ilowgan uu iloobayo saaxiibkiina uu iloobay wixii aan sheegayeyba markaa muxuu yihi rasuulka ilaahay idaa jaa hadduu yimaado axadukum axadkiina almajlisa majliskii la fadhiyey uu yimaado oo isagu san oo kale majlis uu yimaado falyusalim ha salaamu assalaamu calaykum halaba yidhaaho fain badaa lahu haddii ay uba muuqato an yejlisa inuu la fadhiisto falyajlis ha fadhiisto oo wax hadday u muuqato dadkan inuu la fadhiista la fadhiisto waidaa qaama hadduu kaco majliskii dadkiina ay ka hadhayaan meeshii lama kala dareeraya waa la fadhiyaa oo iyagu way fadhiyeen isagaa ka tegaya dadkii falyusalim ha salaamu oo markan kalena assalaamu calaykum haba yidhaaho mal uulaata hore may ahaanin waa salaamtii hore biaxaqa mid ka awleysan oo ka mudan min alaakhirati ta dambe oo macnaa saa taa horeba laysugu jideeye marka la soo gelaye dad aad u imanaysa inaad salaamto haddaad dadkii aad u timi aad ka kacayso iyagii ay halkiibay ku hadhayaanoo waad ka tegaysaa waad kaba kacaysaa dee markaasna waxaa jidaysan salaam kale oo ah inaad salaamto salaamtii caadiga ahayd inaad kuba salaamto markaa tan weliba horena kama xaq badna kama mudna kama awleysna tan dambe marka dambe lalaba imanayo oo sida taa horeba ay mashruuc u tahay ayay tanna mashruuc u tahay taa hore siday fadliga u yeelanayso ayay tana u yeelanaysaa marka taa hore siday jawaab markaa u yeelanaysay noqonaysaa waala halkan culimada qaarkood dee baxigood jawaab ay u yeelanaysee ruuxii loo jawaabayay hadduu salaamo ayaa ruuxii kacay ee dadkaba kacay hadduu sii salaamana iyadna jawaabteed dee looga doonayaayo iyadna jawaab u yeelanaysaa mal ula bi xaqa min alaakhirati oo tii dambe kagama xaqlaa xadaana maxamed kole baabkaa yar dheer axaadiistiisa walaa iska fududay laakiin dee waqtigii baa gaadhay wallah subxana wa tacaala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك